الله أكبر حقم حقم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حقم حقم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب haleeyada ka jihaadaya dhulka xigmadda iyo iimaanka yemen ayaa halgan adag kula jira mid ka mid ah andimada dawaaqiyada ugu madax adag caalamka islaamka nidaamka al sacuud ayaa si aan kala reeb lahayn uga qayb qaadanaya xamlada saliibiga ee lagu qaaday caalamka islaamka intiisa kale nidaamkan ayaa fac ka fac taariikh xun u leh la shaqaynta saliibiyiinta isagoo madaxa uga istaaga dadka muslimiinta ee doonaya inay isku xukumaan shareecada raxmaanka sannaddii labada kun iyo sagaalkii hoggaanka alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa agaasimay camaliyad weyn oo la doonayay in lagu khariijiyo mid ka mid a tiirarka adag ee nidaamka sacuudiga kaas oo astaan u ah la shaqaynta gaalada waxay jasiiradda carabta iyo halkii uu kusoo degay waxyiga ee bilaadulxarameyn isku beddeshay meel ay ku dekeeyaan saliibiyiinta sababo ku aadan maamulka ridada al sacuud oo majaraha dalka iyo hoggaanka ummadaba u gacan geliyey maraykanka iyo xulufadiisa diyaaradaha saliibiyiinta ayaa kasoo duula dhulka xarameenka iyagoo beegsanaya muslimiinta ku nool yemen ciraaq iyo shaam dhulkii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ka dardaarmay in laga saaro mushrikiinta waxaa hooy looga dhigay saraakiisha bantigoonka oo ah xarun laga horiyo dagaalka ka dhanka islaamka iyo helkiisa sidaas daraaddeed wuxuu maamulka al sacuud noqday maamul kaali weyn ku leh oo nusraynta saliibiyiinta iyo isgarabtaagga xamalaadka sahyuub saliibiga ee lagu qaaday caalamka islaamka mana jirto saaxa jihaadi ah iyo dal muslim ah oo ka badbaaday hagardaamada maamulkan si toos ah iyo si dadban intuba dabadhilifnimadan iyo camaaladan uu maamulka al sacuud u yahay gaalada ayaa soo jiitamaysay tan iyo markii awowgood cabdulcasiis bin sacuud uu talada gacanta ku hayay kaas oo dabadhilif u ahaa dowladda ingiriiska oo wakhtigaas horboodiysay xamalaadka saliibiyadda ah ee ka dhanka islaamka iyo muslimiinta carruurtii u dhalay iyo kuwa awooyaashu u yahay ayaa si ambaqaaday dabadhilifnimada oo waalidkood ku dhintay waxayna kusii dareen inay gacan bir ah kala hor tagaan dadka muslimiinta ee ku nool xarameenka gaar ahaan kuwa isku daya inay ka hor yimaadaan diindarradaas uu sameynaya al sacuud sidoo kalena waxay lunsadeen khayraadkii dhulka xarameenka oo ay ka baahan yihiin awlaaddii saxaabada iyo dhashii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka intaas oo idin laga soo tago wuxuu maamulka al sacuud qarash iyo hantiba uu ku bixinayaa sidii loo fasaadin lahaa akhlaaqda muslimiinta iyagoo arrinkaas u samaystay warbaahinno waaweyn oo malaayiin dollar bishiiba lagu maalgeliyo sida janalka lagu magacaabay m b c iyo telefishinka alcarabiya mu'asasada almalaaxim ayaa isdaar qiimo badan ku faahfaahisay howlgalkii weynaa ee lagu dili rabay maxamed bin naayif wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee al sacuud sheekh ibraahim arrubeysh oo ka mid ahaa hogaamiyaashii mujaahidiinta balse shahiiday ayaa kelimad uu jeediyey markii ay dhacday camaliyadii lagu beegsaday bin naayif wuxuu uga hadlay qaabkii iclaamka al sacuud u maareeyay dhacdadan weyn iyo jariimooyinka faraha badan ee uu ku kacayay wasiirka la beegsaday ee daaquudka ah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد في ليلة الجمعة الموافق للسابع من شهر رمضان من هذا العام 1430 تعرض محمد بن نايف لمحاولة اغتيال قدر الله له النجاة منها habeenkii jimcaha taariikhduna ahayd toddobada ramadaan kun afar boqol iyo soddonkii hijiriyada maxamed bin naayif wuxuu la kulmay iskuday dil oo uu ka badbaaday waxaa camaliyaddaa fuliyey abulkhayr cabdalle xasan casiiri allah u naxariistee dhacdadaasi waxay yeelatay saamayn weyn iyo qayladhaan buuq ayayna dunida oo dhan ka abuurtay warbaahintuna waxay ku mashquushay tebinta dhacdadaas iyagoo qabaab kala duwan u falanqeeyey gaar ahaan xarumaha warbaahineed ee sacuudiga waxaa kaloo dhacdada ka hadlay dhammaan tayaaraadka iyo xarakaadka kala gedisan ee ka jira sacuudiga intooda badan waxay isaga ekaayeen inay carabka u laalaadinayeen islamarkaana beerlaxawsanayeen maamulka ala sacuud haddii sida ay sheegayaan ay cadaalad ahaan lahaayeen dhacdada si qayaxan bay uga hadli lahaayeen xaqana way caddayn lahaayeen قام بتنفيذها الأخ أبو الخير عبد الله حسن عسيري رحمه الله ولقد كان للحادث صدى وصوت وأحدث ضجة عظيمة في العالم وبقيت وسائل الإعلام تتحدث عن الحدث وتتناوله بأشكال مختلفة خاصة قنوات آل سعود وتكلم في هذا الحدث كل المناهج وجميع التيارات على اختلاف مشاربهم وأهوائهم sidaas daraaddeed ma jirto waddo kale oo lagu caabin karo qoyska ala sacuud ee caadaystay la dagaalanka owliyada raxmaanka iyo uhoolinta saliibiyiinta oon ka ahayn in gacan bir ah looga hortago jihaad xaq ahna lagu iclaamiyo iyadoo si gaar ah loo ugaarsanayo madaxda iyo hormuudka maamulkan si loo fuliyo waajibka rabbaaniga ah ee allah uu duldhigay muslimiinta mujaahidiinta alqaacida ayaa dusha u ritay mas-uuliyad weyn faraca alqaacida ee jasiiratul carab ayaa kasoo dhalaalay mas-uuliyaddan adag isagoona huriyey howlgallo jihaadi ah oo lagu beegsanayo maamulkan garabka iyo gaashaankaba u ah saliibiyiinta sida dhowr jeerba uu caddeeyey sheekh abubasiir naasir alwaxeeshi amiirkii mujaahidiinta alqaacida اغتيال الطواغيت سنة ماضية بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ ذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه ikhtiyaarka dawaaqiidda waa mid soconaysa waxaana soo bilaabay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam waxaana fuliyey maxamed binu maslama radiallahu canhu wiilasha ku abtirsada saxaabigaas ayaana weli laga helayaa adduunka dhiigga saxaabigaas ayaana ku socda dhuuntooda kuna bishaaraysta dawaaqid yahay wax idin xumaan geliyo waxay haleeyadeennu karfintooda ka tosheen dhiiggiina haddii aad awooddiina inaad ka carartaan harriggiinana wallaahi waxay haleeyadani idinkaga soo boodi doonaan derbiyada dhufaysyada aad ku jirtaan meel aydan ka filayn ayayna idinkaga imaan doonaan idinkumana xoog sheeganayno haleeyadaas mana idinkuga xoog sheeganayno makhluuqaad kale balse waxaan idinkuga awood sheeganaynaa oo aan idinkugu faanaynaa allah subxaanahu wa tacaala ee soo dejiyey diintan ouna la yimid rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ولسنا نتعزز عليكم بهم ولا نتعزز عليكم بالمخلوقين وإنما نتعزز عليكم بالله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الدين والذي جاء به على رسولنا صلى الله عليه وسلم maxamed bin naayef wuxuu ahaa gacanyarihii hore ee aabihiis oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha maamulka ala sacuud wuxuu fatradii ay buush iyo obama ku fadhiyeen kursiga aqalka cad ahaa shakhsiga ugu dhow si ay eeda maraykanka ay ku leedahay dhulka xarmeynka ee sacuudiga loo yaqaan saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa la yaabay daacnimada ninkan iyo sida ugu heelan yahay la dagaalanka muwaxidiinta dhulka xarmeynka geed gaaban iyo mid dheerna wuxuu u fulay dhibaataynta muslimiinta isagoo xabsiyada ku gurayay culimmada mujaahidiinta iyo xataa haweenka cafiifaadka muslimaadka ah wuxuu xoog u sheegtay muslimiinta mustadcafiinta ah isagoo awood iyo difaac baday dowladda maraykanka iyo sirdoonkeeda sidaas daraaddeed wuxuu noqday hadaf mashruuc ah oo ay beegsan karaan mujaahidiinta shaqadaas culusna waxaa u istaagay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab bishii agoosto sannaddii labada kun iyo sagaalkii iyadoo la adeegsanayo xeelad militari iyo juhdi sirdoon oo daqiiq ah oo ay ka horayso tala saarashada allah iyo fududayntiisa waxay mujaahidiintu ku guulaysteen in istishhaadi miinaysan ay gudaha u geliyaan qasriga madaxtooyada ee magaalada jiddah uu ka deganaa maxamed bin naayef istishhaadiga dhowrsanaanta iyo diin jeceylka ay ka muuqato ee abulkhayr al casiiri ayaa allah wuxuu ku guuleeyey inuu noqdo fuliyaha howlgalkan lagu beegsaday maxamed bin naayif waxaana loo adeegsaday xeelad aad u wanaagsan iyadoo laga dhigayay in istishhaadigu uu yahay qof issoo dhiibaya kana soo laabtay waddada jihaadka horu dhacna uu u yahay majmuuco uu hogaaminayo sheekh siciid ashiiri oo doonaysay inay dib ugu soo laabtaan dhulka xarameynka si ay isugu dhiibaan dowladda sacuudiga maadada mutafijiraadka ee loo adeegsaday camaliyadda waxaa diyaariyey mujaahid la dhashay abulkhayr oo lagu magacaabay ibraahim alcasiiri waxayna maadadaas qaraxda ay ka gudubtay dhammaanba jagboontiyadii uu cadowgu dhigay si looga baaqsado howlgallada noocan ah أما الطواغيت طواغيت آل سلو طواغيت آل سعود فوالله لنأتينهم بما لا قبل لهم به waxaan ku leeyahay dawaaqiida ala sacuud wallaahi waxaan la imaan doonaa waxaydan ka hortegi karin allena wuxuu nagu manaystay inaan u qalab qaadano fulinta howlgal lagu beegsanayo daaquudka maxamed bin naa'if ha ku bishaaraysto wax xumaan geliya
وقد من الله علينا والطاغوت محمد بن نايف آه، يبشر بإذن الله عز وجل بما يسوءه arrimaha la yaab kale ee muujinaya sida uu allah subxaanahu wa tacaala u guuleeyey howlgalkan gaarka ah ee lagu beegsaday maxamed bin naayif waxaa ka mid ah in lacago badan uu u soo diray mujaahidiinta si loogu diyaariyo howlgalka kadib markii uu rumowday xeeladihii loo adeegsaday ee ahayd in mujaahidiinta qaarkood ay doonayaan inay isi soo dhiibaan abulkhayr al casiiri ayaa isagoo sooman wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ku guuleeyey inuu si nabadgelyo ah ku tago qasriga madaxtooyada ee magaalada jidda halkaas oo si foolkafool ugula kulmay hadafkii uu beegsanayay oo ahaa daaquudka maxamed bin naayif howlgalkan oo si wanaagsan ay u mutaabicinayeen mujaahidiin kana qaybgalayeen laamaha kala duwan ee sirdoonka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa isdaarka almalaaxim lagu tawsiiqinaya laxadaadkii ugu dambeeyey ee uu dhacayey abulkhayr oo hareer fadhiya maxamed bin naayif ayaa la soo xiriiraya mujaahidiinta wuxuuna u sheegayaa inuu la fadhiyo maxamed bin naayif wax walibana ay isku dubadhacsan yihiin allah fadligiisna mujaahidiintu khayr mooye wax kale aysan rajaynaynin maxamed bin naayif ayaa qudhiisa la hadlaya mujaahidiinta isagoo iska dhaadhicinaya inay yihiin majmuucaad uu sahmiye u yahay abulkhayr oo ay maalmaha soo socda soo gaari doonaan dhulka xarameenka daqiiqadahaas ayaa mar keliya waxaa la maqlayaa dhawaqa iyo jug culus oo qarax ka dhacaya gudaha qasriga madaxtooyada gaar ahaan qolka gaarka ah ee qasriga uu ka deganaa maxamed bin naayif halkaas waxaa ku shahiiday abulkhayr oo allah kula kulmay balse maxamed bin naayif dhaawac ayaa soo gaaray waa uuna badbaaday
بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا
sheekh siciid ashiri oo xilligaas ahaa ku-xigeenka amiirka guud ee alqaacidada jasiiratul carab ayaa howlgalka kadib wuxuu jeediyey kelimad maqal iyo muuqaal ah oo ummadda muslimka ugu bishaaraynayo howlgalkaas qasriga madaxtooyada jidda ka dhacay kuna dirayo fariimo holcaya oo ku socda maamulka dabadhilifka ala sacuud الحمد لله الكبير العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم المبعوث بالسيف بين يدي الساعة وبعد أقول حكومة آل سعود الحمد لله الذي جعل كسر حالتكم الأمنية على يد عباد الله المجاهدين وما هذه إلا رسالة لكم أيها المفسدون في الأرض المبدرون شرع الله waxaan ku leeyahay xukuumadda ala sacuud alle ayaa ku mahadsan oo beenboodnimadiina amniga ah ku burburiyey gacmaha mujaahidiinta camaliyaddana waxay ahayd keliya fariin idinku socotay kuwiinana fasahaadinaya dhulka ee beddelaya sharciga allaah lana dagaalamay awliyada allaah iyo mujaahidiinta farriintaasi waxay tahay haddii aad nagu cidhiiriseen dhulkeenna oo aad nala dagaalanteen walaalaheennana disheen sharafkeennana ku tumateen culimmadeenna walaalaheenna iyo gabdhaheennana xabsiga dhigteen hantideennana boobteen annaguna alle ayaan ku dhaaranaye annaguna wax dadaal ah oo ma yarayn doonno la dagaalankiina waxaan idinku beegsan doonnaa howlgallada gaarka ah oo madaxyada kuwiina yaryar ciro ka soo bixin doonto allah idankii kan madaxda ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee uu aabbihiisu maamulana waxaan ku leeyahay si la mid ah sida aad guryaheenna ugu soo dhacdeen una baabi'iseen xaafadaheenna ayaan ugu soo dhacaynaa guryihiinna una burburinaynaa usuurtiinna ogowna waxaa idinkala dhex galay adiga iyo geerida inay aheedoo keliya qadarta taasoo allah idinkii ku hoojin doonta mar dhow haddii aadan ka toobad keenin dagaalka aad kula jirto alle iyo addoommadiisa mujaahidiinta ah allena daalimka waa u kaadiyaa haddiise uu qabto ma daayo أن الذي حال بينك وبين الموت هو القدر الذي سيخزيك بإذن الله عما قريب إن لم تتب من حربك لله وعباد الله المجاهدين وإن الله لم للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته warbixinno ay baahiyeen warbaahinta reer galbeedka ayaa lagu xaqiijiyey in howlgalkii abulkhayr kadib maxamed bin naayif uu ka quustay in hurdo macaan uu kulado mar kasta oo uu seexdana waa uu soo qarweyey isagoo suuraysanaya inuu la kulmi doono mid ka mid ah howlgalkii uu fuliyey abulkhayr maxamed bin naayif ayaa ku qasbanaaday inuu adeegsado daawooyin darooga ah oo dejiya maskaxdiisa daawooyinkaas ayuuna ku seexdaa mar walbana uu isticmaalaa kuwaas oo leh saameyn caafimaad oo daran ilaa ay haddana uu la nool yahay waxaa intaas ka sii daran inuu noqday mambuud laga eriyey qusuurtii uga amar ku taaglayn jiray muwaxidiinta allahna wuxuu ku salliday daalim isaga ka dulmi badan oo ilmo adeer ay yihiin kaas oo ka xayuubiyey dhammaanba xilalkii iyo mas-uuliyaadkii uu ka hayay qoyska ala sacuud maxamed bin salmaan ayaa u taxaabay xabsi qarsoodi ah oo ilaa iyo maanta uu ku xihan yahay gaaladii ugu awood sheegan jiray muwaxidiinta iyo haweenka mustadcafiinta ahna waxay ka badin waayeen inay ku ammaanaan oo keliya taariikhdiisa madow ee la dagaalanka owliyada raxmaanka لكنني أسأل الرحمن مغفرة ودكمة ذات لغم تقذف الزبد أو طلقة بيدي قناص ملحزة بشاخوخ ينفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدتي أرشدها الله من غازي وقد أرشده الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب